Wasaaradda Qoyska iyo Xuquuqda Aadanaha Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ku qabatay munaasabad lagu xuseeyay Maalinta Caalamiga ah ee Naafada oo sanad walba maanta oo kale laga xuso dunida oo dhan. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, wasiirro, xildhibaano, diblomaasiyiin iyo marti sharaf kale. Bashiir Maxamed Jaamac Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Xuquuqda Aadanaha Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa munaasabadda ka sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu saxiixay sharciga naafada kaasi oo muhiim u ah dadka naafada ee Soomaaliyeed.
waxaa iyadana aan xaqiijinay oo aan sharaf ii ah maantayto inaan halkaan aan si official ah hadda siyaabo oo waa dhacday iyo ma dhicinaha loo sheegay inaan si official u sheego hortiinna iyo ra-iisul wasaarahayga hortiisa aan anoo aad iyo aad ugaga mahad celinaya guud ahaan baarlamaanka soomaaliya labadiisa aqal gaar ahaan labada guddi ee xuquuqul insaanka ee baarlamaanka xafiiska ra-iisul wasaaraha oo kaalin weyn ka qaatay oo gaar ahaan ra-iisul wasaaruhu si gaara qayb uga qaatay sidii loo dhaqangelin lahaa xeerkaas maantana aanu halkan ku announce gareynayo in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya asagoo naxariistii madaxweyne iyo aabbanimo ee qarankan qaba uu saxiixay Xamse Cabdi Barre, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalk Soomaaliya, ayaa sheegay in dowladda dhexe ay soo saari doonto agab doorasho oo u gaar ah dadka naafada ah si ay ugu qayb noqdaan doorashooyinka dalka.
waxaan soo saari doonaa haddii ilaa idhaahdo doorashadan hadda nagu soo fool leh agab doorasho oo ay dadka naafada si fudud u isticmaali karaan waxaan higsanaynaa in aan diiwaan gelino tirada suurtagalka ah ee ugu badan ee dadka naafada ah haddii ilaa idhaahdo si codkooda loo maqlo loona aqoonsado doorkooda hogaamineed ee mustaqbalka soomaaliya bashiir baa xusay ee waxaan ujeedaa guddoomiyaha xusay haddii tiro badan oo dadka naafada ah aan diiwaan gelinno haddii ilaa idhaahdo oo ay kaararkooda qaataan si ay codka u bixiyaan waxay ku qasbayaan axsaabta tartamaysa inay u codeeyaan midkii ayaga ay dantooda ka dhex arkaan si kastaba sanad walba marka la gaaro saddexda bisha laba iyo tobanaad ee diseembar ayaa dunida oo dhan laga xusaa maalinta dadka naafada ah